waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin kheerta hawada nagala xidhiidhaysaay halkani waa shabakada caalamiga ah ee wajhada news oo idinaga dhegaysan kartaan marka idin soo booqataan bogga internetkana ku leenahay ee ciwaankayagu yahay www nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamij aan idinka soo diyaarinay u diyaargarowga ciid alfitrida ee magaalada hargeysa barnaamijkaasi oo aan waraysiyo badan la yeelanay xubno kala duwan sida guddoomiyaha suuqa dhexe ee waaheen ayaa waxa uu dhacay sida tan gudoomiye adoo magacaaga ku bilaabaya munaasabadan ciida badan sidee loo diyaargaroobayaa hadaad iin bacadlayaabismiraxmaanraxiim magacaygu marka ugu horeysa waa mawlid axmed sajiid idinkana si gaara ayaa idin salaamaya dadaalka aad samaynaysaan wabsad ahaan intaa kadib ciiddii walaal sideedaba ciiddii waa fiican tahay waa dadku waa faraxsan yahay qalbigooda aad iyo aad ugu fiican yahay inkastoo dhaqaalaha dalku hoosudhacwi laga dareemayo haddana waxaad moodaa dadka in ay ku qasban yihiin qof wal oo ummadda somalilan ka midaba inuu ilmihiisa meel uu wax uga keenaba inuu ku qasban yahay ayaanu arkaynaa ciidina aad aad ay u faraxsan tahay laakiin waxaa jirta oo la dareemayaa sidii ay xawliga u ahayd waqtigii hore oo kale hoosu dhac dhaqaale ayaa dalka jira taa lafteeda aad baan u tabinayo sidii ay doorkii hore ahayd doorkan maanta ismid baa gudoomiye xiriir feelag baa idinka dhexeeya ciidamada bilayska iyo xukuumaddaba xukuumadda iyo ciidamada bilayskaba xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya wada shaqayn wanaagsan ayaa naga dhexeeya waqtiyada ciidaha oo kale waxaa jira ciidamo gaara oo lanoo soo qaybiyo oo suuqa yimaada oo dhex jooga oo aan annaguna lafteedaba aanaan ka maqnayn oonu ka warhayno si gaara aanu uga warhayno ayaa jiro nabadgelyo ilaaliya oo tuuga ilaaliya oo amniga meesha ilaaliya aad wada shaqayn wanaagsan baa maamulka iyo booliiska iyo xukuumaddaba naga dhexeeya sanadkan maciishada maxaa iska bedelay sida ay wararku sheegayaan doon u radnayd ganacsato reer somalilan ah ayaana laayahay weli hadda marka bal ganacsiga maxaa iska bedelay horta run ahaantii ganacsigaasi meesha ka baxay ee dalka somalilan waa dhaqaale dalka ka baxay waa mid la tegi doono haddii hadda la tabiya haddii berika maalin waa dhaawac dalka ku yaalla oo waa dhaqaala hoosu dhac keenaya doontaas iyo khasaarahaasi soo gaadhay waxaanu leenahay ilaahay dalkii uu ka soo gaadhayna cawil khayr qaba ha ka siiyo cid kasta oo wax ka taageeri kartana ha ka taageertaan laakiin waa waa dhaqaala hoos dhac dalka soo gaadhay oo dalka waa lacag la hantida dhuntay dalka maxaad fariinad u gudbinaysaa shacbiga reer somalilan iyo ganacsatada shacbiga reer somalilan waxaan gudbinayaa kow marka koowaad ciid wanaagsan ayaan leh shacbiga somalilan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciid wanaagsan baan idin rajeynaya caafimaad iyo barwaaqiyo bashbas ku gaadha ayaan leenahay waxaana kaleo leenahay amnigeenna han ilaashanno dowladda la sheegaa waa dalka shacabka weeyaan shacabku haddii ilaashado waa dowlad xukuumaddu waa shaqaalaheenni shaqaalaheennuna waxaan leenahay si wanaagsan u shaqeeya nin walooba kursigani wuu hadri doonaa nin walooba intaa aad fadhidid wakhti ayaa kugu socda wakhtigaasina magacuunbaa laga tegayaa nin walbana wixii uu qabto uunbaa wax u ah unba wuxuu ah ummadda soomaaliya o dhanna waxaanu hasjeenayaa guul iyo ictiraaf iyo magacaygu cabdiraxmaan ismaciil muse wallahi waxay aad ugu duwan tahay waxa weeye xagga dhaqdhaqaaqa suuqa sababtaa markaa suuqa eegto waxaad moodaa rabadaan tan rabaanadii hore inuu aad iyo aad uga xamaasad badan yahay markii hore waxaa isticmaal waxay dadku weydiisan jireen subxii imika laakiinse waxaa aaska in suuqa dadka habeenkii ay aad u dukaamisaneen taasoo aan odhan karno waa xagga horumarka ay dadku ka gaadheen nolosha horumarkeeda xagga maciishadu sanadkan sideebay tahay bayna odhan karna wallaahi dee innaga waddankeena waynu naqaanaa sanad walbayna wax sii kordhaan mooyaane waxauna soo dibcaan marka waad ka dareemaysaa suuqa inuu jiro sixir barar xagga doolarka kale markaad ka eegto amaba xaggii alaabtoo kale aad ka eegto mar walba sixir bararkaa isku jira wax walba suuqa yaalabana qiimihii hore awi loo sii jiray ma weliba jibaaran mid walba maxaa fariineed shacbiga reer somaliland u gudbinaysa wallahi waxaan u gudbin lahaa dee horta wax walbaba waddankeena maanta waynu aragnaayo waxba inagu nagama sabaxno waa waxaa la soo dejinayo marka shacabka waxaan u gudbin lahaa waxay tahay inaynu ganacsatadeena aan inagu ku adkayno in iyagu ay ku adkeeyaan ganacsatada inay ganac ganacsatada intay isku tagaan warshado yarar iyagu ay samaystaan waxaan waa wax anagu aan samaysan karnaa in isku taxalujiyo laakiin waxaad moodaa dadkan inay aad uga helayaan waxaan lasoo doorsanayo lalasoo degaya
magacayga waxaa la dhahdaa cabdiraxmaan cali bila waa la dhahdaa wallaahi ganacsigu aad buu fiican yahay harada magaciygana waxaa la dhahdaa bil barwaaqo ganacsigu si fiican buu socdaa dadku si fiican bay u iidayaan waadiga arkayo kumayaan kuma qofba meesha ku jira wallaahi si fiican baan u iidana wallaahi sanadkan maxaa xagga maciishada iska bedelay wallaahi wax maciishada iska bedelay oo weli aan hayna ma jirto sidii horunbay arrinta u socotaa
sida ay wararku sheegayaan doon u rabnayd ganacsato reer somalilan ayaa hadda loo laayahay taasi maadaama ay doontaas soo gelin ganacsigii ma kordhayo ma qaaliyo may wallaahi wax qaaliyo ma jiro alaabta laakiin dee inkastoo ina dowlad dhistani aan jirin laakiin alaabta dinin walba horta marka wax keeno waxba isku odhanaya alaabta waa yar qaali laakiin aduu wax magaranasaayo wax aqbado imika magaranasaayo jiraa ma jiro wax walba sideedii ma socota wayo qolada idaacaddan oo ahay haye bal waxaad naga warantaa maciishada sanadka waxay iska bedelay haye labadan caruura ciiddii hore maxaa ku ciidsan jirteen odhan kartaa? haye maantana een maxaa fariin hooye u gudbinaysaa shacbiga reer soomaaliya Een, maxaynu odhan karnaa een, xagga ammaanka maxaa hooye iska bedela suuqa ciidan iyo ciidihii hore ugu dambayntii maxaa fariinaad u gudbinaysaa een, bacadlayaashan hadda aynu dhex joogno iyo ganacsatada reer somalilanba Een, hooye magacaagii imaad tegey magacaaga ayo aad baan ku salaamay walaal adoo magacaaga ku bilaabaya een, waxaad iga warrantaa een, isbeddelka ku yimiday suuqa een, munaasabadda aan ciidda loo diyaargaroobaya awgeed bismillahi raxmaan raxiim anaa magacaygu yahay mustafa xuseen ismaaciil horta hadda hadalkayga aan ku bilaabo kisanka ilaahay bismillahi raxmaan raxiim horta suuqu ma in lasu yahay mise berigi hore sugaaji horta marka la eego dee xagga meherad meheradlayaasha iyo shacabka marka marka lasu eego meheradlayaasha horta ummaddan inayaan populationka waddanka ku nool waxaa jira waddanka dee dad masaakiin iyo dad lacag haysaba iyaguna ka yaata waxay bacadlayaashu ay eeganayaan dadka lacagta leh dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii lacagta lahaaba isku sidii horta ay wax uga iibinayaan berigii hore dadka qaar horta anigoo kale haddaan ka hadla tayda horta waxaan ku yihi jiray marka lacagtii ay sukiin aan sugayay dharkayga ilaa kabayga waxa ay noqon jireen soon dooran meelaha imigana sukiin waxay noqdeen lixdan sanadka sanadba sanad ka dambeeya waxbaa kusii kordhaya
Een, maxaa fariinaad u gudbinaysaa shacbiga reer somalilan
fariinta u gudbinaya horta waxay tahay in horta waxaan u sheegaya horta raggan ganacsiyaasha inay qiimaha inta horta ay ka dhimaan oo ay dadka ay eegaan ee dadku sida yihiin kii ma garanasaaye dee intaa kii ma garanasaa qiimaha intiina de kii goosan karana laga siiyo kii kale aan ma garanasaa aan siisan karayna ilala saayiro walaalo dadka masaakiinta ayagana dee la eega dayagana Een, sanadkan iyo sanadadii hore markaan isku eegno dhanka ammaanka ee ciidamada bilayska een, iyaga qudhooda maxaa iska bedeleen odhan kartaa?
horta taayada haddaan ka hadlo sanadadii hore horta de haddii de ay ay noqoto xagga tuugka iyo xagga ciyaara suuqinta aad bay horta ay u fara badnaan jireen laakiin de sanadka horta ammaanka horta waa la adkeeyo xataa waad aragto boolis cusub waxaa lasoo saaray ciiduu shaqaynayaba oo saddex mayn gawaarida kusoo qortay iyagoaba intaa u qaabilsanta ciidda
aad baan ku haye adoo hooye magacaaga ku bilaabaya bal ganacsigaaga iga waran haye sanadkan maxaa maciishada iska bedelay bayna odhan karnaa maxaa iska bedelay waxaa wanaagsan baan iibinay iska bedelila
Een, waayahay hooye Een, markaa ganacsigiinu een, ma miyuu qaaliyo ma miyuu maanaan iibin jirin haye uunsi baan iibin jirin haye saan iibin jirnayna dee tobankaa cishe iyo maxaan ku dhahay dee dadka xarakaadka leeyahay ayaanu ayaanu intan iibinayna marka la wareegaya baanu maalin kale intan aan
Een, maxaa fariinaad bulshada u gudbinaysaa reer somalilan waxaan ugu gudbinaynaa inay dee ay si wacan noo taageeranay dee waxna siiyaan dumarkii bilaadka si jawaab unsiga
Haye, magacayga cabdirasaaq maxamed ayaa la yidhaahdaa ganacsigaygu waa ganacsiga
sanadkan maxaa maciishada iska bedelay sanadkii wallahi maciishada waxaa iska bedelay waxyaabo badan sida een, matalan oo kale een, dee, een, bu- een, qiimaha alaabta een, shilbadeeda ee wareejinta ah ya oo de markaa ay dee tii tafaariiqda haydna ay dee qaali garowday taasa iska bedelay waxyaa oo aad weliba uu de ayaa iska bedelay
maxaa fariin aad u gudbinaysaa shacbiga reer somalilan والله شعب شعبي قفيسي وما لا أنت واحد كل عام أنت بخير وما وما عيد وناسين وما نقول بديه ciid wanaagsan آه si wanaagsan naguna ciid wanaagsan baanu ku leenahay آه Een, munaasabaddan ciidda rabadaan iyo tii hore salow faraqa u dhexeeya maxaa dhulka waxba badan uma dhexeeya waa isku midun wax allaale wax u dhexeeya mid waa isku midun taaba seher qaaligu yiri
ayay aad Yeah.
u saraayad baad mahadsan oo ay adigana
adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meherada maga- iyo meherada magaceeda noo sheegaya ee, sanadkan maxaa maciishada iska bedelay
maciishada quusa marka hore magacaygu waa mustafa maxamed jaamac baa laydhaa kusama maciishada ama sii maciishadii cuntada mise waxaan agabkan kale agabkan kale ee dharka iyo agabkan dharka aad duuniyow u yar qaaligaroobay waana xagga caalamka xagga caalamkaana taasi ka dhacday hase yeeshee walaahi si wanaagsan bay dadku wuxuu iibsanayaa waxooga yaroo laakiin dhaqaala darra ha jirto xagga dalka ama garanaysa laakiin dadku aad bay waxu iibsanayaan maryuuna waa yar qaaliyo dee taa caalamkeen loo qabnaa ma garatay hawshuna aad si wanaagsan bay u socotaa sidii loogu talagalay laakiin waxaa mashaakil ka yar taagay xaggii dowladiibaan dhaqaala darra yar jirta dadka iyo dalkaba hadaysay marka eh, taana insha allah waynu ka bixi doonaa baan qabaa xagga ammaanka siduu yahay waa boqolkiiba boqol ciidanku jileysku wayna dhex taagan yihiin hadiyo habeen xagga amniga boqolkiiba boqol waa la socdaa maxay ku kala duwan yihiin rabadaantan iyo tii rabadaantan iyo sii hore waxay ku kala duwan yihiin xagga dee dadkeenu ay ku xiran tahay xagga biilasha dibadaha ayaa markii sii horena bishi waxay bilatay rabadaan bartankeedii tanna waxay bilatay dhammaadkeedii taasoo biilashii dadku ay ka soo gaadhay sii hore marka intaas unbay ku kala duwan yihiin laakiin xagga amniyaadka waa taslaagseem maxaa fariin aad u gudbinaysaa shacbiga reer somalilan munaasabada ciidan waxaan u gudbinayaa shacabka somalilan dhammaan ciidii wanaagsan baan leeyahay ciiddaa ciideeda ilaahay nabadqab iyo barwaaqa inuu gaar ahaan waxaan salaamayaa ciidamada qaranka kuwa jiidaha hore waxaan ku xigsiinayaa ciidamada kale een, een, dalka bileysa aadaan all of them ciidan oo dhan waxaan ku xigsiinayaa golaha guursida labada gole inagoo ku xigsiinayaa madaxweynaha iyo dhammaan gaar ahaanna aad waxaan u- u ammaanayaa golaha wadatashiga qaranka somalilan odayaashaas ayaan aad u taageeraya waxaan leeyahay xukuumaddana waa raggii dalka iyo dadkaba u soo halgamay waxay mudan yihiin in laga dhegaysto ee ka dhegayso siiraanyo madaxweyne siiraanyo waxaan leeyahay ka dhegayso raggaa wax waa raggii dalka lahaa waa raggii dalka usoo dhintay ha ka dooranin maanta ina yaroo wasiila oo kuugu xidhan guriga ee dhegayso raggaa aad baa ku salaameynaa guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaa idin socodsiinayey anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane barnaamijkan dheggiisa intaan ku kulmi doono dhammaan howlwadeennada shabakadda caalamiga ah ee wajara news oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo